In ka badan konton arday oo qaba baahiyaha gaarka ah ayaa fursado waxbarasho ka helay sanad-dugsiyeedkan dugsiga hoose dhexe sare ee Buundaweyne. Ardaydan ayaa waxaa isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasi oo naafaka ah maqalka. Maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Buundaweyne Al-Ustaad Cabdifataax Maxamed Cusmaan ayaa raadiyo Beerulo uga waramay qaabka ardaydan wax loo baro iyo inta fursado heshay.
ardayda maqalka la tiradooda waxaa waaye waxay gaarayaan konton iyo shan arday Ee, galaasyadood waxaa ka mid ah fasalka koowaad fasalka labaad ilaa fasalka shanaad intaasay tiradooda iskugu jiraan ardayga hadduu maqalka leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala een, aqligii ma uusan tirin alxamdulilah shukri wax way baran karaan waana la dhiirigeli karaa qaarkood hadda een, hadda nala joogo ayagoon soomaaliga farta soomaaliga aan ka siinin ayaa noola keenay haddana alxamdulilah shukri farta soomaaliga wayna qori karaan wayna akhri karaan alxamdulilah Een, haddaba sanadkan markii bishii September iskuulka la furay arday cusub aan qaadanay waan soo dhaweyneynaa insha allah waxaan waalidiinta iyo ugu baaqayaa ardayga hadduu maqalka la-yahay wax wuu baran karaa marka inay iskuulka keenaan dugsiga buundaweyne Een, fursadaas way ka bannaan tahay mar waliba marka waxaan dhihi lahaa waalidiinta insha allah inay fursadaas ugu faa'iideeyaan Al-Ustaad Aamina oo ka mid ah macalimiinta wax barta ardaydan ayaa raadiyo Beerulo uga warantay hanaanka ay wax u barta ardaydan.
Ee, waxaan ka mid ahaa macalimiinta wax ka dhigta iskuul buundaweyne gaar ahaan een, ardayda baayaha gaarka qabo ee khaasatan qeybta dhogoolaha Waayahay ardaydan baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan kuwa maqalka la bal sidee baa wax u bartaa?
walaahi horta waxa dhiba- waxbarashadooda horta way qofka haddaysan dhagool ahayn way dhib badan tahay laakiin inaa marlaba mar- mararka qaar caqabado badana ku qasbayo inaa waxyaabaha qaar gacmaha la gasho sida inaad noqotid macalin dhagoolo wax u dhigaayo maadaama adina aad tahay qof ee, dhagi ilaahay siiyey qofna ee, dadkayna ay yihiin dad maqalka la Ee, waxaa jirto astaaman mase qaabab wax loo baro ee, qeyb- qeybta dhagoolada waxay leeyihiin kolosagin languages wax leeyihaha mase calaamadaha gacmaha laga hadlo calaamad markay caafimaad aa leedahay caafimaadka kale markaa ugu sheekeynay mise dheg aa leedahay qaab loo tilmaamay leedahay Maxay- cashirka u dhegaysidna waxaa ka horreeya horta inaad soo diyaarisid ee, tilmaamahooda aad soo baratid kadibna cashir markaa u tagtidna inaad tilmaamahooda gacmaha ugu sheeshegtid ma aha Ee, caqabado way jirtaa caqabadooda farahay ka bateen qofka dhagool munkuyoo kale ee, maxaa mar haddii wax laga hadleeyo way dhib badan tahay saa wax ugu dhaadhicsiisid ma ogola Een, wuxuu ku leeyahay horta marka horeysa maxaa waxaas u dhicina su-aasha kasoo horeyso Ee, laakiin macalinkii waxaa jira hadda le- nala shaqeeyo oo asna dhagool ah oo wax bartay oo cilmi leh Een, asaga iyo waxaa isla kaashanaya anaga iyo midka dhagoolka ah, wax isdagal labadaas cunug xaliskoodan markaa wax fahansiisid kana agoon ula heshid kana agoon ula hadashid way sahlan tahay inaa heshiisid Maxaa uga baaqaysaa ardayda baahiyaha gaarka qaba waalidiintooda ku dhageysanaya kuwaasi oo doonaya inay ardaydu wax ay baraan?
nin walba oo baahiyo gaar ah qabo adduunka hadda waa hormaray horumaraa la gaaray qaab loo fahansiiyi jirto qaab wax loo baraa jirto Ee, ninkii cunugii baahiyo qaar qabo oo guri u joogo ha ku dadaalo inuu maxay sheeg cunugiisa keeno goobaha waxbarashada ee ardayda baahiyaha gaarka wax lagu baro Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool arday badan kuwaasi oo qaba baahiyaha gaarka ah sida maqalka iyo aragga iyagoo u baahan in laga caawiyo waxbarashadooda si ay wax ula qaybsadaan ardayda kale.